magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan soddon iyo sagaal arday oo ka baxday dugsiga sare ee hiiraan integratin ee magaalada beledweyne munaasabada waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka waalidiin ardayda qalinjibinaysii marti sharaf gale cabdiqaadir nuur sheekh maamulaha iskuulka hiiraan integratin ayaa raadiyo beerlo ugu warmay tirada ardayda qalinjibisay runtii ardayda maanta qalinjibinaysa waa arday in badan maaragtay juhdi soo gashay in badan maaragtay soo dadaashay toban iyo laba sano wax soo baranaysay runtii maantana ay ay markhaati ay u dhigayeen dadka kale ama bulshada inay maaragtay ay soo afmeereen labadii tobani sano haddana ay diyaar u yihiin inay maaragtay heerka labaad ay usii gudbaan marka ardayda tirada hadda ardayda dhammaysay ama qalbadelinaysa dugsiga sare koonfoorka waa soddon iyo sagaal arday haddii aan kala saara wiilal iyo gabdha soddon soddon iyo sagaalka runtii waxaa weeye koo iyo toban waa wiilal toban iyo saddeedna waxaa weeye waa gabdho oo runtii juhdi fara badan soo bixiyey oo maantana ay qabsanayaan maaragtay xafladooda qalinjibinta qaar ka mid ah marti sharaftii ka qayb gashay munaasabadda ayaa ardada ugu hambaliyey guusha ay gaareen ardayda iskuulka khaasatan hiiraan integrated waxaan ugu hambalyeynayaa hambalyo hambalyadaas kadib waxaan leelahay marka waxbarashada maanta kuma eka xafladdan kuma eka marka waxaan dhihilahay maanta bilaab waaye waxbarashada hadda ay bilaab tahay marka waxaan dhihilahay ha ka caajisana waxbarashadiina sii wata meeshiina ka sii wata congratulation waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardada maanta qalin badalanaysa ama xafladda qabsatay iskuulka hiiraan integrated dhammaan waxaan u rajeynaya insha allah guul inay wada guulaystaan natiijada soo bixi doontaan insha allah mid aad ay ugu farxaan annagana aan aada ugu farxno in insha allah ay usoo yeertaan rajeynaynaa qaar ka mid ah ardada ka qalinjibisay iskuulka hiiraan integratin ayaa raadiyo beerlo ugu warmay guusha ay gaareen
maanta farxaddii lama soo koobi karo waayo adig waa dareemi kartaa markii oo lagu dhaho iskuulaa dhammaynaya mise yuniform dab maanta kuugu dambeyso dhammaan waalidiintey macalimiintey asxaabta igala soo qayb qaadad waqtiga adkaay dhammaan wallaahi maanta farxaddiida lama soo koobi karo sababtoo ah wax aa toban iyo laba sano aa kusoo dadaalaya maanta meeshaan kusoo gabagabeeyey taasina imaa guusheeda koowaad guusheeda labaad ama guusheeda saddexaad sababtoo ah waxay ahayd guusheeda koowaad marka waxaa rajeynaya insha allah inaa dadaal dheer ah meeshaan kasii bilaabo waxaan halkan ugu mahad celinayaa hooyadee waxaa kaloo halkan ugu mahad celinaya waalidiinteeda dhammaan waxaa kaloo halkan ugu mahad celinaya asxaabteeda waxaa kaloo halkan ugu mahad celinaya macalimiintii aad wax isoo bartay waxaan dhahaa insha allah adinkana farxad ku noolaado dufcadan ayaa ah dufcaddii labiyo tobnaad ee ka baxda dugsiga sare ee iskuulka hiiraan integratin tan iyo markii la aasaasay